أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda riddada masar ayaa ka cagajiidaysa ka qaybgalka duulaanka kufaarta afrikaanta kadib markii gaalada reer galbeedku ay joojiyeen dhaqaalihii ay ku bixin jireen howlgalkaasi xaalad ka xasanaan ayaa ka taagan magaalada dahar ee gobolka sanaag kadib markii shalay halkaasi ay ka dhaceen dagaal khasaayir dhaliyey faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiya howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho kulamo lagu soo dhaweynayo ciidamada mujaahidiinta ayaa ka dhacay deegaanka tardo ee bariga hiiraan iyadoo mu'asasada alkataayib ay baahisay sawirada kulankaasi wilaayada islaamiga baaya ayaa ka warbixisay mashaariic kala duwan oo wilaayadu ay ka hirgelisay degmooyinka iyo deegaanada gobolka baay maamulka islaamiga degmada buga qable ee wilaayada hiiraan ayaa kulan la qaatay waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas munaasabad lagu doortay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii jiriguna ay tahay kooiyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda riddada masar ayaa ka cagajiidaysa ka qaybgalka duulaanka kufaarta afrikaanta kadib markii gaalada reer galbeedku ay joojiyeen dhaqaalihii ay ku bixin jireen howlgalkaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare dowladda riddada ah ee masar ayaa lagu soo waramaya inay ka cagajiidayso ka qayb qaadashada duulaanka saliibiga ah ee isbahaysiga eusom kadib markii dalalka maraykanka iyo midowda yurub ay joojiyeen dhaqaalihii howlgalkaasi ay ku bixin jireen warbixin ay shalay baahisay warbaahinta aljaziira ayaa lagu sheegay in dowladda riddada ah ee masar ay haatan u muuqato mid ka cagajiidaysa ka qaybgalka tooska ah ee howlgalka eusom kadib markii la helay xogo arrintaasi laga dheexan karo jenaraal maxamed cabdulwaaxid oo ah falanqeeyo amni oo ay soo xiganayso warbixinta ayaa sheegay in maalgelin la-aanta soo wajahday ciidamada kufaarta afrikaanta ee caqabad ku tahay ka qaybgalka ciidamada masar ee howlgalkaasi falanqeeyahani wuxuu carabaabay in dalka masar uu si weyn uga walacsan yahay hubanti la-aanta dhaqaale ee dul hoganaysa duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya waxaana uu soo jeediyey in masar ay gebi ahaanba isaga harto howlgalkaasi warbixinta ayaa geesta kale soo xigatay websayteka sirdoonka faransiiska ee african intelligency oo jimcihii lasoo dhaafay shaaciyey in masar ay ka cagajiidayso ka qaybgalka howlgalkan una badan tahay in booskii loo qoondeeyey ay buuxiyaan ciidamada kufaarta burundi websayteka sirdoonka faransiisku waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada masar ay diideen inay ka qaybgalaan ugu yaraan laba howlgal oo qiimeyn ah oo ka dhacay gudaha soomaaliya kuwaas oo la rabay in lagu baroobeeyo ciidamada masar ka hor inta aan loo soo daabulin gudaha dalka soomaaliya taasoo warbixintu ay ku sifaysay niijab la xiriirta maalgelin la-aanta soo wajahday howlgalka ee u som bayaan ka soo baxay kulankii labada horjooge ee maamulada riddada ah ee qaahira iyo muqdisho ay dhowaan ku yeesheen magaalada al calameyn ee dalka masar ayay warbixintu ka sanqaraysay in marnabo aan lagu soo hadal qaadin nooca dhabta ah ee uu noqon doono ka qaybgalka ciidamada masar ee howlgalka soomaaliya ka socda walaaca hareeyey ciidamada riddada masar ayaa ku soo aadaya xilli dhibaato dhaqaale iyo mid amniba soo wajahday kufaarta eusom kuwaasoo allaha fadligiisa mujaahidiintu ay jiif iyo joogba u dideen kuna go-doomiyeen dhufeysyadooda waad mahadsantahay cali yare xaalad ka casanaan ah ayaa ka taagan magaalada dhahar ee gobolka sanaag kadib markii shalay halkaasi ay ka dhaceen dagaal khasaar badan dhaliyey xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa tafaasiisha warkan eegaya wararka ka imaanaya magaalada dahar ee gobolka sanaag ayaa ku waramaya in xaalad kacsanaan ah ay ka taagan tahay magaaladaasi kadib dagaalkii xoogganaa ee shalay ka dhacay maleeshiyaad ka tirsan maamulka puntland iyo kuwa gacansaar la leh kooxda riddada ayaa isku hor fadhiya halkaasi iyadoo la filan karo in dagaalka uu mar kale dib u qarxo war-saxaafadeed ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeyn loogu jeediyey maamulka uu hogaamiye saciid deni iyadoona sheegtay inuu ka dambeeyo dagaalkaasi dhankiisa war ka soo baxay maamulka ay shahaadala diriirka ah ee fadhigiisu yahay magaalada garawe ayaa lagu sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay hurunayso colaada ka soo cusboonaatay gobolka sanaag ayna qaadanaysa mas-uuliyadda wixii dhacay cabdifitaax juxa oo ku magacaaban wasiirka arrimaha gudaha ayaa dirirta dahar si toosa ugu eedeeyay xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya oo uu ku sifeeyey shaqsi colaad abuur ah sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale siyaasiyiin iyo odayaal ku sugan gobolka sanaag ayaa maamulka ay shahaadaladirirka ee puntland ku eedeeyey inuu xasuuq u geystay dad shacab ah islamarkaana uu qaadanaya mas-uuliyadda dhibaatada ka dhacday magaalada dhahar shir laba maalin ka hor kusoo gebagaboobay magaalada laascaanood oo ay gadaal ka riixayso kooxda riddada ayaa la rumaysan yahay inuu dabka kusii shubayo xurgufta u dhexayso siciid deni iyo siyaasiyiinta gobolka sanaag mahadsanid abu xasaan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho sida uu ku waramayo cabdiqani maxmed ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgalaha wilaayada banaadir waxay howlgal qarax ah la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa qaabilsan isdiiwaangelinta doorasho gaaleedka ah kuna qasbaya dadka shacabka inay isdiiwaangeliyaan qaraxan waxa uu si gaar ah kaga dhacay agagaarka halka loo yaqaano baarha idhaafin ee deegaanka weydow ee magaalada muqdisho waxaana qaraxan allah fadligii uu geystay khasaare soo gaartay murtadiinta inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku dhintay saddex murtad oo uu ku jiro taliyihii maleeshiyaadka la beegsaday kaasi oo lagu magacaabay jiray ismaaciil carab sidoo kale waxaa qaraxaas ku dhaawacmay shan askari oo murtadiin ah iyadoona dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay qeybo ka mid ah gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho dhanka wilaayada bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta xabashida itoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo baay waxay imaanayaan xili ay sii kordhayso khasaaraha kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey camaliyad istishaadi ah oo dhowaan ka dhacday duleedka deegaanka zabiid ee wilaayada shabeellada hoose bakhtigaah askarta kufaarta yugandha waa labaatan askari halkaa afartan iyo saddex kalena ay kaga dhaawacmeen oo toban ka mid ah uu dhaawacooda garaab yahay maleeshiyaadka riddada ayaa dhankooda camaliyadda kaga bakhtiisay sagaal askari halkaa siddeed kalena ay dhaawacmeen gaadiidka ku gubtay camaliyadda waa saddex gaari oo kale ah gaari taaw ah gaari cabdibile ah iyo gaari hartoob ah mahadsanida cabdiqani kulamo lagu soo dhoweynayo ciidamada mujaahidiinta ayaa ka dhacay deegaanka tardo ee bariga wilaayada hiiraan iyadoo mu'asasada alkataa'ibna baahisay sawirada kulanadaasi marwaan maxmed ayaa warbixintan ka diyaariyey umuurtaasi sawiradan oo ay maalinnimadii shalay baahisay mu'asasada alkataa'ib ayaa lagu soo bandhigay la wareegiddii ciidamada mujaahidiinta ay la wareegeen deegaanka tardo ee dhaca bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa sawirada ugu horeyn ka soo muuqanaya isdhexgalka mujaahidiinta iyo dadka shacabka ah ee deegaanka tardo waxaana la arkayaa dadweynaha deegaanka oo soo dhoweeyey mujaahidiinta kaamirada alkataa'ib ayaa soo qabanaysa shacabka deegaanka oo si nabad ah isaga ganacsanaya deegaanka kadib markii ay soo gaareen walaalahooda mujaahidiinta xilli ay halkaas kula wareegeen dagaal la'aan tardo waxaa ka dhacay kulamo u dhexeeyey mujaahidiinta iyo dadka shacabka ah kuwaasoo ay ku soo dhoweeyeen libaaxyada islaamka ee u halgamay in dhulkaasi lagu maamulo shareecada islaamka qaybaha dambe ee sawirada waxaa ka muuqanaya mujaahidiinta oo goob fagaadhaha uga muxaadireynaya bulshada tardo halkaas oo ay soo xaadireen dadweynaha deegaanka si ay gaadheen mujaahidiinta maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta ay si buuxda la wareegeen deegaanka tardo oo ka mid ah deegaanadii lagu loolamayay ee dhacbariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kuwaasoo gebi ahaantoodba ugu dambeyn soo galay gacanta islaamka kadib markii lagu xasuuqay maleeshiyaadka riddada ah ee u adeega gaalada ee ku sugnaa halkaasi islamarkaana saliibiyiintu ay hawada sare ka taageerayeen mahadsanid marwaan wilaayada islaamiga baay ayaa ka warbixisay mashaariic kala duwan oo wilaayadu ay ka hirgelisay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi bashiir muxudiin wayman oo waaliga waraystay ayaa warbixintan inoo diyaariyey waraysigan oo xale la baahiyey qaybtiisa koowaad ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar waxa uu kaga warbixiyey xaaladda wilaayada waxqabadkii iyo mashaariicdii ay wilaayada fulisay sanadkii lasoo dhaafay kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri iyo sidoo kale isbedelada kala duwan oo ay deegaanada wilaayada martigelisay weliga ayaa sheegay in allaha fadigay wilaayada ay horumaro wax ku oola ka samaysay dhinacyada waxbarasho bilicda magaalooyinka waxqabadka biyaha iyo dhismayaasha intaba waxaa ugu horeen uu ka warbixiyey xaalada guud ee wilaayada baay alxamdulilah bashiirow wilaayada xaaladeedii guud waa nabad alxamdulilah wax dhib iyo dhibaato ahi kama jiraan roobabka sanadkan wilaayadu waa ay wada gaareen daaqa waa uu fiican yahay waa roobaystay roob fiican buu helay xagga beeraha sidoo kaleeto roob fiican baa gaadhay oo dalagii si fiican buu usoo baxay alxamdulilah sidoo kaleeto goobaha meelaha biyoqabadka leh sida waraha oo kaleeto iyo waa ay buuxaan nimcadaas ayaa ka jirta si guud ahaaneed walaayada alxamdulilah wax xanuun iyo dhibaatay ahi kama jiraan dad iyo adduunyo intaba sidoo kaleeto dadku waxay ku mashquulsan yihiin si guud ahaan in dalaqyadii ay beerteen in ay goostaan mawsimkan barakada iyo wanaagga ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey xagga amniga alxamdulilah aad buu u fiican yahay wax amni xumo ahi ma jiraan burcad iyo maxay ahayto dhibaatadeedii ma jirto tuuga ma jirto falilaahi alxamdu walminna dhinaca cadowga dhaqdhaqaaqiisa ma fara badna isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheekh abujacfar soo hadal qaaday xagga dhismaha iyo sida wilaayada islaamiga ee baaya ugu guulaysatay dayactirka waddooyin muhiim u ahaa sida wadda u dhow magaalada baydhabo oo xitaa wilaayadu ay saartay buundo bixinta waddo weyn oo isku xirta deegaanka darandoole iyo degmada labaatan jirow iyo dhismaha buundada deegaanka yaaq baraawe wuxuu dhanka kala milicsaday horumarada biyaha iyo mashaariicda wilaayada islaamiga ee baay ee ka hirgelisay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan dhinaca biyaha haddii aan fiirino sanadkii lasoo dhaafay degmada labaatan jiro gudihiisa waxaa laga hirgeliyey saddex celbiyood madaxuu ku yaala magaalada ayuu ku yaalmagaalada gudaheeda ha awal ceel bay lahayd ceelkii waa biyareeyey oo dadkii iyo xoolihii banaanka ka imaanayay waa la isku rafaaday waa la isku dhabtooday marka si loo tawseeciyo dadka edeegoodii ceel labaad ayaa halkaa laga qoday bixamdilaahi waana howlgalay oo hadda si fiican buu u shaqaynaya oo xoolihii iyo dadkii isku dhabanaa halkaasi waa la kala badbaaday alxamdulilah tuulooyinka isla degmadaas ka tirsan laba tuulo oo degmadaas ka tirsanna ayadana ceelbiyooday ayaa laga hirgeliyey oo dadka baadiyaha iyo dadka tuulooyinkaba ay aada uga nasteen sidoo kaleeto degmada ufurow waxaa laga hirgeliyey ayadana tuulo ka tirsan oo bulcadii layidhaahdo celbiyood ayaa laga hirgeliyey deegaanka mubaarak waxaan u samaynay warshad biyaha safayso ayaan usoo iibinay hadda ka hor sanadkii kun afar boqol afartan iyo shan balowgiisa ayaa waxaan ka qodnay ceel ceelkii waa biyo dhanaan buu keenay mar labaad ceel kalean ka qodnay meel kale biyo dhanaan buu noqday marka waxaa noo soo baxday deegaanka in aan laga helaynin biyo macaan qorshe waxay qaadatay wilaayada marka ah biyahan laftirkooda ma la macayn karaa maceeyaan raadinay marka biyo maceeya oo warshad weyn ah oo maxay ahayto biyihii markii la baaray mustawaha biyahaas macayn kara ku jaango-on ayaa halkaa kasoo gadnay lacag badan laga soo bixiy labaatan iyo dhowr kun ah hadda way way shaqo gashay alxamdulilah way isticmaalayaan oo biyo nadiif ah oo nooca caafiya ah la moodo ayaa meesha laga cabaa haddaa tagtidna insha allahu tacaala waa lagugu martiqaadi doonaa haddii la yidhaahdo ugu dambeenna wuxuu waaliga isdultaa ku sameeyey dagaaladii dhowaan ka dhaca duleedka magaalada baydhabo halkaasoo lagu dilay askar iyo saraakiil ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya waddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka jiray wilaayada gudaheedii dagaalla cadowga lagu dheegbixinayey laguna naafaynayey waxayna u badnaayeen degmada baydhabo haddii ay tahay gudaha magaalada iyo haddii ay tahay duleedkeeda intaba waxaad dareemaysaa waa caasimadii koonfur galbeed maamulka la yidhaahdo fadhiisanka u ahayd haddana waxaa la isku haystaa gudaheedii iyo magaalada daafaheedii runtii mujaahidiintu fadhiisamahoodii waa duleedka magaalada meel aan ka fogeyn taqriiban toban kilomitr ay fadhiisamahoodii ay ka howlgalaan halkaas ayaa cadowga lagula dagaalamaa labadii dagaal oo isku xigtay waaweynaa oo duleedka magaalada gaar ahaan meesha la yidhaahdo burjaad ka dhacay dhamashadoodii dhaawacoodii marka la isku dardaro waa wax ku dhowdhow boqol iyo konton caskari waa labadaa dagaal boqol iyo konton caskari wax ku dhow weeyaan dhamashadoodii dhaawacoodii marka la isku aruuriyo howlgallo kale ayaa jiray oo rag looga laayay oo caskar looga dilay saraakiil looga dilay qaarkood ay ka dhaceen gudaha magaalada sida xaafadda buuli jamaaca oo kaleeto oo habeen dhaweytay xare ay halkaa ku lahaayeen lagu weeraray ayna ka kala carareen nin sarkaal ah halkaa ku dhintay oo magaca leh oo aad u dhabbadnaa oo muslimiinta aad u dhibaataynayay ayaa halkaa ku qurbaxay waxaa laga soo qaniimaystay aqabkii ciidanka uu haystay ayaa laga soo qaatay deegaanka goofgaduud buurey iyo baydhabo inta u dhaxaysa dhowr howlgal ayay mujaahidiinta ka fuliyeen oo maxay ahayto qaarkood laga yaabo in maxay ahayto aad ba aragtay ama ka warhayso halkaasna waxaa weeye howlgalladaasi gaalo kale ayaa lagu sii dilay marka shaqadaasi shaqo si fiican ku socoto waayo raggaasna waajibkooda waa ay guteen baxamdulaahi tacaala waraysigan oo qaybtiisii koowaad xalay lagu soo qaatay barnaamijka faafareebka wararka ayuu waaliga uga warbixinayay waxqabad iyo mashaariic horumarineed oo uu taabagelinayo maamulka wilaayadan kuwaas oo ka qabsoomay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan laga soo bilaabo dhismayaasha la qurxiyey dayactirka waddooyinka iyo daryeelka xarumaha waxbarasho iyo dadaalka makaatiibta dacwo iyo tacliinta ee la horumariyey dhammaan arrimahaas ayuu kaga warmay guulaha laga gaaray iyo dadaaladii xooggana oo ay wilaayada gelisay mashaariicdaasi maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa kulan la qaatay waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas casaam carafaad ayaa warbixin warkaasi ku saabsan inoo haya kulankan oo ahaa mid wadatashi waxa uu maamulka islaamiga ee degmada boqaqable ee wilaayada hiiraan la qaatay waxgaradka iyo dhaqanka beesha ujeejeen waxa uuna kulankan ka dhacay deegaanka rumey oo hoostaga degmada boqaqable kulankan ayaa laisku xog wadaarsanayay amniga deegaanka waxbarashada iyo baahiyaha ka jira deegaanka waxuuna maamulka islaamiga degmada boqaqable waxgaradka beesha ujeejeen u ballanqaaday dhaqangelinta talooyinka ay soo jeediyeen iyo baahiyaha ka jira deegaanka qaar ka mid a waxgaradka beesha ujeejeen ee deegaanka rumey oo goobta kulanka ka hadlay ayaa u mahadceliyey maamulka islaamiga ee degmada boqaqable booqashadii ugu yimaadeen iyo kulanka muhiimka ay la qaateen
is-afgaradkii meeshaan oonu iskugu imaanina waa isku afgaranay in la iskaashado dhibaatooyinka jira laiska kaalmeeyo laiskaga garab noqdo sidii loo siin lahaa walaayada waa ka wada hadalnay waxaa kaloo ka wada hadalnay waxbarashada sidii kor loogu qaadi lahaa diinta islaamka waxaa kaloo ka wada hadalnay iskaashiga ka dhexeeya walaayada iyo beesha si afgarada wanaagsan ayuu ku dhammaaday meeshaan walaayada iyo haddii ilaah yaraah beesha ujeejeen waa ku kulmeen hadda oo la kuuroon yahay waana isku afgarteen wax dhibaatala ma aha sida diinta loo kordhi lahay iyo sidii allay lehe wax loo wada qabsa lahay waa isku afgarteen unukan waa ugu mahad celinay uyukan waa mudan yihiin haddoo lakuu diidayna walaayada maanta maamulka boqo ahlo iyo tolkii dhammaantiisa iyo walaayaday wada kulmeen mahaddaas ilaaha iskale oo na soo waafajiyo wixii oo alla ilahay dhimanna allah noo dhammaystiro wixii noo dhammaystirmayna allah noo kaantaam yeelo iskoolka waxaan ka rabnaa in nagala kaalmeeyo in garabka nagula qabto dugsiga qur-aanka sidoo kale ceelka oo naga dayacan oo u baahan baraag dhismo afka oo u baahan waxaan rabnaa in nagala daryeelo nagala gacan siiyo tolka ayaan u soo jeedinay intaas walaayada aan u soo jeedinay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaaha mahadda afhayeenka golaha nuqabada wilaayadda hiiraan nabadoon cali maxamed cabaaisha oo qayb ka aha wafdiga deegaanka rumey booqday ayaa bogaadiyey kulanka dhex maray maamulka islaamiga ee degmada boqaqable iyo waxgaradka beesha ujeejeen ee ka dhacay deegaanka rumey insha allahu tacaalaa meeshan maantay waxaa ku kulmay walaayadda islaamiga ee hiiraan iyo beesha ciise mudulood ama ujeejeen xaafadada boqaqable oo uu hogaaminayo macnaha waaliga boqaqable uu hogaaminayo insha allahu tacaala waxyaabo fara badan ayaa looga hadlay waxyaabaha kale lala hadlayna waxaa ka mid a saruqaadidda kolley ee shareecada islaamka sidii loogu dhaqmi lahaa ama sidii dadka loo gaarsiin lahaa diinta islaamka waxaa kale oo iyadana labeeya sidii maaragtay maantay waad la socotaan xaaladda jihaadku meesha uu maraayo maanta siraac ayaa ka jira ama caalamka ka socda gaaladiiyo muslimiinta u dhexeeya waxaa la rabaa dadku hadday muslimiin yihiin legdanka ka socda bariga afrika inay dadku si wanaagsan ula socdaan beeshuna way naga ballanqaaday arrintaas iyada ah waayo waa dad muslimiin ah waxaa kale oo iyadana laga hadlay ee dhirta la gurayo dhirta waa ogtiin dhibaatada ay leedahay la gurayo dhirta waxaad mooddaa waa xoolaheenni ayaa cuna halka geed qaali waaye marka la gurana wuxuu noqonayaa wax yar oo adiga dhowr doolar ah ayuu noqonayaa marka sidii loo ilaalin lahaa dhirta dadka dhirta gubaaya ee beec geynayana iyaganeh meel looga soo wada jeesan lahaa qodobadaas ayaa laga hadlay si cajiib badan ayaan u bogaadinaynaa waana wax loo baahnaa wayna ku mahadsantahan leennahay maamulka islaamiga ee degmada boqaqable ayaa kulamo joogta la yeeshaa bulshada ku dhaqan degmada iyo deegaanada hoostaga kulamadaas oo isku xog wareystaan maamulka iyo bulshada ugu dambayntii munaasabad lagu doortay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya walaalka cabdiraxiin sheeh cali ayaa si amaqaadaya warbixintani jufada reer xasan garaad oo ka mid ah beesha cayr ayaa dooratay nabadoon cusub oo ku hogaamiyey shareecada islaamka xafladda lagu dooranayey nabadoonka waxay ka dhacday deegaanka dumay oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee mudug waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada nuqabo waxgarad odayaal iyo martisharaf kala duwan oo qayb ka ah munaasabadda lagu doortay cabdi maxamed cusmaan oo ah naqiibka cusub reer xasan garaad kadib markii uu cuslaaday naqiibkii hore ee jufada reer xasan garaad beesha reer xasan garaad waxay soo saareen bayaan ka kooban qodobo dhowr ah waxaana goobta ka akhriyey macalin cabdicasiis shirar iyo kulamo gaargaar ah oo socday muddo isbuucyo ah oo u dhexeeyey jifada reer xasan garaad oo ka mid ah beesha cayr waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow adkaynta ku dhaqanka shareecada islaamka labo ilaalinta midnimada beesha saddex waxay xaliyeen xii- khilaafaad u dhexeeyey beesha afar jifadu waxay dooratay nabadoon cusub oo ah cabdi maxamed cismaan kaas oo ku hagaya ama ku hogaamin doona shareecada islaamka shan waxaan ugu baaqaynaa dadka islaamka ee nala deriska ee ku nool qaryooyinka aanu deriska lanahay in ay ku soo dhowaadaan inaan kula dhaqmayno soo dhoweyn iyo shareecada islaamka bayaanka waxaa soo dhoweeyey odayaasha reer xasan garaad waxaan soo dhaweyhaynaa naqiibka iyo nabadoonka guud odayaasha owal howlaha iyaga u xil saaraay iyo dhaqmadayada dhan waa soo dhaweyhaynaa waxaan kaloo u ducayhaynaa nabadoonka iyagii hore cabdulaahi xasan oo maanta xilkii wareejiyey oo wax ka doortay cabdi maxamed caraaye na waa u duceyhaynaa wixii uu oo xasan garaad ku soo taray ilaahay ha ka amaalmariyo nabadoon cusub beesha liidaa xasan gareed inay ku caleema saaraan shiiqii hore oo wadi jiray cidda oo nabadoonka ahay asigoo faatixiyey gogasha ninka lagu duubi doono oo cusub cabdi maxamed caraay waayo gogashaan maanta nabadoonka cusub oo lagu duubayaa intaas waa u mahad celinaynaa nimanka oo tolka muslimka tolka oo nala jooga oo nin walba u dhashaawa og ogaana doona ogna maqlaaya mahad ilaahay ah iskale aan la koobi karin asagaan u mahad celinaynaa mahad aan la koobi karin alxamdulilah bacdallaahina waxaan u mahad celinaynaa walaayada dalka oo maanta nala joogta alxamdulilah waxaa kaloon u mahad celinaynaa nabadoonnada iyo naqiibada iyo odayaasha beesha xasan garaad bacdallaahi marka intaas u mahad celino sida ay u sheegaan odayaasha culamaaudiinka dhammaantood khiyaarta iga horrayday sidaas waaye xafladdu waxay u furan taha maanta oo gogasha u taallaa oon ilaahay dartiis u dhignay gogasha ilaahay dartii baan u dhignay ilaahay dartii inaan ugu dhaqannana waa raadinaynaa insha allah xafladdu waxay u taallaa nabadoon cusub inaan caleema saaranno cabdi maxamed cismaan galabta aan faataxaysano sidaasa warkaygu ku kooban yahay naqiibka la doortay ayaa ka hadlay madasha wuxuuna ka codsaday reer xasan garaad inay la shaqeeyaan anaga cabdi maxamed cara ayaa la yidhaa beesha reer xasan garaad war badan iyo oon arrimo badan oo la soo maray bacdigood inaan nabadoon u noqdo ay ii xil saareen anigu ma aanan jeclayn laakiin danta waa seetoo hebelow qabo iyo hebelow qabo bacdigeed anigaa faatixada la igu maray aniguna oon ma dooranay ilaahay baa oon amarkiisii ku noqotay aniguna inaan daacadda ilaahay iyo shareecada islaamka aan ku hogaamiyo mas-uuliyaddaas waa aan ka qaaday ilaahayna haddii alla idmo ha ii fududeeyo waxaa kelimad dardaarana ka jeediyey madasha naqiibka guud ee beesha ceyr ee wilaayada islaamiga ee mudug naqiib cabdiraxiin maxamuud bacdow sida loo sheegay xafladan waxay u furan tahay calemasaarka nabadoon jufada xasan garaad oo ah cabdi maxamed cismaan marka koowaad waxaan leenahay nabadoonka soo dhawaaw weji furan ku soo dhawaaw gacmo furan ku soo dhawaaw marka labaadna waxaan leenahay ilaahay diinkiisa iyo kitaabkiisa kii ku dhaqa beeshaan ee ku hogaamiya ku hormariya allah ka dhigo xil weyn aa saarane xilkaas weyn moogtahay mas-uuliyadda dadku waxay maleen wax fudud wax fudud maaha waxaa laga yaabaa qofku haddii mas-uul uu noqdo danihiisa qaaska oo dhan inuu ka tago uuna ku dhiban yahay haddana loo haysto inuu ummaddan ayada ay u sarrifan tahay in loo haysto laga yaabaa mas-uuliyaddaasna ilaahay hala garab galo cabdi sidaasaan leenahay beesha xasan garaad waxaan leenahay nimayow dadka haddii ilaahay uu mas-uuliyad dadka oo u sameeyo mas-uulkaas haddii lala shaqeeyo oo aan la dhibin ummaddu khayr iyo wanaagay gaarta waxaan leenahay nimayow hadday ilaahay dartiis iyadoo idinka tahay danihiinna idinkoo ilaashanaya ninkaa miskiinka aad kalifteen inaad si dhaba ula shaqaydaan inaad cadaalad ula shaqaydaan xasan garaado waxaan idinka rabnaa la shaqaydaan nabadoonka oo aan laga dhigin hankoolka maarata hankoolka baalka la yidhahdo subaxa cidduu ay ooda xanankaa ay ariga ku oodaydo alla soo baxahaa inta ooda lagu oodaa meel isaga tuura waxaa haddana la tabaa marka ariga la oodi rabo maraaga iyo qansaxa iyo sarmaanka iyo bilcilka iyo lagu qabaayo labada ganood alla haddana la tabaa marka kalena cid eerkeeda lasaga tuura markii loo baahdo keliya inuu meel aado wax soo ganeeyo wax soo qabaayo keliya nabadoon laga dhigina mar kasta nabadoon ha ahaado beelaha muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa aalaaba doorta nuqabo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanida cabdiraxiin walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu